Askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa habeen hore waxa uu wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada Muqdisho. Dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Wiilka la dilay oo bajaajle ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Liibaan Cabdi Aadan kadib markii askari ka tirsan dowladda federaalk doonayay in si khasab ah mootada ku raaco oo uu ka biyo diiday. Ehelada wiilka dhalinyarada ah ee la dilay iyo qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa ka warbixiyay sida loo dilay Liibaan.
liibaan walaalkey waaye wuxuu ahaa wiil iska shaqaysta oo ka shaqaysta magaalada gacanka xaq daran ayaa dishay waa wiil maskiin ah oo iska xambaashta waxaa ka xiriira waalid wuxuu leeyahay xaas caruur ayuu leeyahay walaalkey waa maskiin sababtoo ah wuxuu ka shaqaystaa bajaajle waxaa dila askari askariga iqaad camal ayuu dhahee waa loo diiday marka qofka xoolihiis asaaska leh in oo xoog loo sheegto ma fiicno hortoon annaga waxaa halaya saddex sac leem lala sheegay geerida ninkan waa ilaa ilaa la raajicuun allah u naxariista saaxiibkeena qaaliga waaye waa ninka bajaadka i bare gacanka gaqdaranaa dishay ilaahay meel soka allah u soo dhigo annaga baa macallinka dhan bajaadka i bare waay bacda dambe ka soo gashay kursiga waa soo arkay
magaalada muqdisho waxaa caadi ka noqotay dilka ay dadka shacabka ah u geysanayaan askarta dowladda federaalka